taariikhdii labaad cutubka lixaad markaasaa sulaymaan hadlay oo yidhi rabbiyow waxaad sheegtay inaad gudcurka qaaradda weyn dhex degganaanayso laakiinse waxaan kuu dhisay guri rug kuu ah oo ah meel aad weligaa degganaanayso markaasaa boqorkii soo jeestay oo shirkii reer binu israa'iil oo dhan u duceeyey shirkii reer binu israa'iilna way wada istaageen markaasaa sulaymaan wuxuu yidhi mahad waxaa leh rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil oo afkiisa kula hadlay aabbahay daa'uud oo gacmihiisa ku oofiyey isagoo leh tan iyo maalintii aan dadkayga ka soo bixiyey dalkii masar qabiilooyinka reer binu israa'iil oo dhan kama aan dooran magaalo guri la iga dhiso si magacaygu halkaas ugu jiro oo weliba ninna uma aan dooran inuu ahaado amiir u taliyo dadkayga reer binu israa'iil laakiinse yeruusalaam baan u doortay si magacaygu halkaas ugu jiro oo daa'uudna baan u doortay inuu dadkayga reer binu israa'iil u taliyo haddaba aabbahay daa'uud waxaa qalbigiisa ku jiray inuu guri u dhiso magaca rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil laakiinse rabbigu wuxuu aabbahay daa'uud ku yidhi qalbigaaga waxaa ku jiray inaad guri u dhisto magacayga aawadiis oo taasu hadday qalbigaaga ku jirtay waad ku hagaagsanayd habase yeeshee adigu gurigii ii dhisi maysid laakiinse wiilkaaga kaasoo bixi doona ayaa magacayga guri u dhisi doona haddaba rabbigu wuu oofiyey ereygiisii uu ku hadlay waayo meeshii aabbahay daa'uud anigaa fuulay oo waxaan ku fadhiistay carshigii reer binu israa'iil sidii rabbigu ballan qaaday oo gurigii baan u dhisay rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil magaciisa oo halkaasna waxaan dhigay sanduuqii uu ku jiray axdigii rabbiga ee uu reer binu israa'iil la dhigtay markaasuu hor istaagay meeshii allabariga ee rabbiga iyadoo ay wada joogaan shirkii reer binu israa'iil oo dhammu kolkaasuu gacmihiisii kala bixiyey waayo sulaymaan wuxuu sameeyey mambar naxaas ah oo dherarkiisu ahaa shan dhudhun ballaarkiisuna shan dhudhun sarajooggiisuna saddex dhudhun oo wuxuu qotomiyey barxadda dhexdeedii oo intuu ku kor istaagay ayuu shirkii reer binu israa'iil oo dhan hortooda ku jilba joogsaday oo gacmihiisuu xagga samada u kala bixiyey oo wuxuu yidhi rabbiyow ilaah reer binu israa'iilow samada iyo dhulka toona ilaah kula mid ahu kuma jiro adoo axdiga xajiya oo u naxariista addoommadaada hortaada ku socda oo kugu aamina qalbigooda oo dhan waad xajisay wixii aad u ballanqaaday aabbahay daa'uud oo addoonkaagii ahaa run ahaan afkaagaad kaga hadashay oo gacantaadana waad ku oofisay siday maantadan tahay haddaba sidaas daraaddeed rabbiyow ilaah reer binu israa'iilow xaji wixii aad u ballanqaaday aabbahay daa'uud oo addoonkaagii ahaa adoo ku leh hortayda laga waayi maayo ninkaa dhasho oo carshiga reer binu israa'iil ku fadhiista hadday carruurtaadu isjiraan oo ay sharcigayga ugu socdaan sidaad hortayda ugu socotay oo kale haddaba sidaas daraaddeed rabbiyow ilaah reer binu israa'iilow ereygaagii aad addoonkaagii daa'uud kula hadashay ha rumoobo haddaba ma dhabbaa in ilaah dadka la deganaan doono dhulka xataa samada iyo samada samooyinku kuma qaadi karaan haddaba bal gurigan aan dhisay sidee buu kuu qaadi karaa oo weliba rabbiyow ilaahayow aqbal tukashadayda iyo baryootankayga anoo addoonkaaga ah oo maqal qaylada iyo tukashada anoo addoonkaaga ahu aan hortaada ku tukanayo in indhahaagu ay habeen iyo maalinba la jiraan gurigan oo ah meeshii aad tidhi magacayga halkaasaan dhigi doonaa si aad u maqashid tukashadayda anoo addoonkaaga ah oo aan meeshan xaggeeda u soo tukanayo bal maqal baryootankayga anoo addoonkaaga ah iyo kan dadkaaga reer binu israa'iil markaannu meeshan xaggeeda u soo tukanayno kaaska maqal meeshaad deggan tahay oo ah samada oo markaad maqashid nacafi haddii nin deriskiisa ku dembaabo oo dhaar la saaro oo la dhaariyo oo intuu yimaado uu ku hor dhaarto meeshaada allabariga ee gurigan taal dee markaas samada ka maqal oo yeel oo addoommadaada xukun adigoo kii shar leh ciqaabaya si aad xumaantii jidhkiisa madaxa ugu saartid oo aad kii xaq ahna xaq uga dhigtid oo aad ugu abaal guddid sida xaqnimadiisu tahay oo haddii dadkaaga reer binu israa'iil cadowgoodu uu u laayo dembigii ay kugu dembaabeen aawadiis oo ay soo noqdaan oo magacaaga qiraan oo hortaada ku tukadaan oo gurigan kugu baryaan markaas samada ka maqal oo dembiga dadkaaga reer binu israa'iil ka cafi oo iyaga ku soo celi dalkii aad iyaga iyo awoowayaashoodba siisay oo hadday kugu dembaabaan oo aad sidaas daraaddeed samada uga xidho oo roob la waayo oo ay meeshan xaggeeda u soo tukadaan oo magacaaga qiraan oo dembigoodii ka soo noqdaan markaad dhibtid dee markaas samada ka maqal oo dembiga ka cafi addoommadaada iyo dadkaaga reer binu israa'iil markaad bartid jidka wanaagsan ee waajibka ku ah inay ku socdaan oo roob u soo dir dalkaaga aad dadkaaga dhaxal ahaan siisay hadday dalka ka dhacaan abaar ama balaayo cudur ah ama beero engeeg ama caariyaysi ama ayax ama diir ama haddii cadaawayaashoodu ay ku hareereeyaan dalkooda magaalooyinkiisa balaayo kasta iyo cudur kastaba ha ahaadee kolkaas haddii nin kastaaba amase dadkaaga reer binu israa'iil oo dhammu ay tukadaan oo baryootamaan oo nin kastaaba ogaado balaayadiisa iyo murugtiisa oo uu gacmaha u soo fidiyo gurigan xaggiisa dee markaa samada oo ah meeshaad deggan tahay ka maqal oo iyaga cafi oo nin walba ugu abaalgud siday jidadkiisa oo dhammu yihiin adoo qalbigiisa og maxaa yeele adigoo keliya ayaa garta waxa bini'aadmiga oo dhan qalbiyadooda ku jira inay kaa cabsadaan oo ay jidkaaga maraan intay ku nool yihiin dalkii aad awoowayaashayo siisay oo weliba shisheeyaha aan dadkaaga reer binu israa'iil ahaynna hadduu dal fog uga yimaado magacaaga aawadiis iyo gacantaada xoogga badan aawadeed iyo cududaada fidsan aawadeed markay yimaadaan oo ay gurigan xaggiisa u soo tukadaan dee markaa samada oo ah meeshaad deggan tahay ka maqal oo shisheeyaha u yeel wixii uu ku weyddiisto oo dhan in dadka dunida jooga oo dhammu ay magacaaga ogaadaan oo ay kaa cabsadaan sida dadkaaga reer binu israa'iil oo kale iyo inay ogaadaan in gurigan aan dhisay magacaaga loogu yeedho oo hadday dadkaagu dagaal u baxaan inay la diriiraan cadaawayaashooda oo ay maraan jidkii aad ku soo dirtay oo ay ku baryaan oo uu soo dukadaan xagga magaalada aad dooratay iyo xagga gurigii aan magacaaga u dhisay dee markaas samada ka maqal tukashadooda iyo baryootankooda dacwadoodana u yeel haddii ay kugu dembaabaan waayo nin aan dembaabinu ma jiro oo aad u cadhootid oo aad markaas cadowga u gacangelisid inay la tagaan oo maxaabiis ahaan ugu kaxaystaan dal kale ama ha dhowaado ama ha dheeraadee oo weliba hadday ku fekeraan dalkii maxaabiis ahaanta loogu kaxaystay oo ay kuu soo noqdaan oo ay kugu baryaan dalkii ay maxaabiista ku yihiin oo ay yidhaahdaan waannu dembaabnay oo wax qaloocan baannu samaynay oo si shar ah ayaannu u macaamiloonnay oo hadday kugu soo noqdaan qalbigooda oo dhan iyo naftooda oo dhan intay joogaan dalka ay maxaabiista ku yihiin oo maxaabiis ahaanta loogu kaxaystay oo ay u soo tukadaan xagga dalkoodii aad mar hore awoowayaashood siisay iyo xagga magaaladii aad dooratay iyo xagga gurigii aan magacaaga u dhisay dee markaa tukashadooda iyo baryootankooda ka maqal samada oo ah meeshaad deggan tahay dacwadoodana u yeel oo cafi dadkaaga kugu dembaabay haddaba ilaahayow waan ku baryayaay indhahaagu ha furmeen oo dhagahaaguna ha maqleen baryootanka meeshan lagu baryootamo haddaba sidaas daraaddeed rabbiyow ilaahow sare joogso oo gal meeshaada nasashada adiga iyo santuuqa xooggaaguba rabbiyow ilaahow wadaaddadaadu badbaado ha huwadeen oo qudusiintaaduna wanaag ha ku farxeen rabbiyow ilaahow ha iga jeesan anoo ah kan aad subkatay oo bal xusuuso raxmaddii aad u samaysay addoonkaagii daa'uud